in xiriirka sidiisa lagu soo celiyo ayaad sheegtay in labada dhinac ay ku heshiiyeen kenya dabcan waxbay tabanaysay oo go-aanada markay gaaraysay in diiradihii tooska la joojiyo in maxaa la yidhaahdaa fiisooyinka dalkugalka ay heli jireen madaxda qaar ama dadka diblomaasiyiinta ee dowladda shaqeeya iyaduna ay hakisay oo ay tiri waa in laga qaata muqdisho waxa intuba ay ku andacoonayeen in soomaaliya ay kala soo laabato dacwaddii badda oo dad badanna hadda ay aada u hadalhayaan marka maxaa lagu qanciyay kenya oo ay soomaaliya aqbashay
baddii kayskii badda yiilay badduu jiraya madaxweyneheenuna wuu si cad buu u tilmaamay in aysan arrinta badda khilaafka badda ku saabsan oo maxkamadda jiraay uusan xiriirka labada dal uusan xumeynin marka iyadoo arrintaa la ogyahay ayaa lagu heshiiyey in labada dal xiriirkoodu uu caadi noqdo
waxaa jirta in wasiirka arrimaha dibadda kenya monica juma ay sheegtay in madaxweyne farmaajo uu muujiyey kalsoonida in arrinta i c j lagu xallin doono qaab labada dhinac ay wada aqbali karaan arrintaa dad badan ayaa su-aalo ka keenay bal maxaad arrintaa ka leeda aad uga jawaabaysaa walaa horta dadku su-aalaha waa iska qabi karaan way isweydiin karaan soomaalida ay dhaqan u tahay in maanta o dhan su-aalo su-aalaheeda baan dadku hadee waktiga uhayaan ay su-aal isweydiiyaan laakiin arrinta la xiriirta badda aniguna hadda waa kuu caddeeyey anigoo soo xiganaya hadalkii labada madaxweyne yiri adiguna waa sii adkaysay oo hadalkii wasiirka arrimaha dibadda kenya u yiri baad sheegtay intuba muujinaysa in kayskaasi uu maxkamadda jiro maxkamaddu kala saarayso laakiin ay labada dal u baahan yihiin inay xiriirkooda ay wanaagsadaan u wanaagsanaado oo ay walaalo ahaadaan marka warkaasi mugdi ku jiri kara iima muuqdo aniga qofka u baahan in loo sharaxana waxa weeye hadde waktigayna ka qaadanaysaa inaynu ku celcelino warkaas intii lasoo intii muddadii arrintani ay jirtayna anigu keligay iska daa madaxda dalka qoraalada maaragtay ama go-aanka maxkamadda ama a u da ama meel kastoo aanu tegaynay waa lagu celcelinayay mowqifka soomaaliyeed maxkamadda haddana waa sidiisii maantana labada madaxweyne way ku heshiiyeen in arrintaasi aysan waxba u dhiminin xiriirka labada dal oo caadi lagu soo celiyo waa tahay dabcan dadku waxyaaba mugdi ku jira ayay isweydiin karaan in loo sharaxo waadna ku mahadsan tahay arrin kale yaan aan jeclahay mudane wasiir inaan ku weydiiyo maxaa mugdi ku jira hadalka wasiirka ay qortay ayaa hadalka wasiirka ay twitterkeeda kusoo qortay ayaa mugdi ku jiray oo dadku aysan sidii si caadi u fahmin marka inaad waxaan kuu sheegay horta anigu dhigeed baan ahay marka soomaalidu waxay u jeceshahay inay wasiirka kala maqasho oo wasiirka dalkooda ay u maqli waayaan waa waa su-aalo u baahan inaynu maaragtay aynu nafteena fiirino gabadhana wasiir way ana wasiir baana waxaan kuu sheegaya wixii lagu wada hadlay waxaan kaloo kuu sheegay madaxweyneyaasha oo wasiirada ka muhiimsan oo iyagu madaxda ugu sarreysa dalkaa waxay ay ku heshiiyeen codkoodiina duuban yahay waa tahay aad baad mahadsan tahay waxaan kaloo jeclahay mudane wasiir inaan ku weydiiyo kenya ciidamo ayaa ka jooga soomaaliya dhowaantana doorasho ayaa ka dhacday jubbaland oo dowladda soomaaliya kenya way dacweysay sidaan wararka ku heynay oo ay ku xadgudubtay duulimaadyada hawada soomaaliya arrintaa isqaqabsiga kenya iyo soomaaliya dhinaca jubbaland marnaba madaxweyneyaashu ma soo hadal qaadeen haddiise laysku soo hadal qaaday ma jiraan waxyaaba la iska yiri waadna la wadaagi karayso waan kuu sheegay waxaa lagu heshiiyey wixii khilaafyo jiray in laga gudbo oo xaaladda lagu soo celiyo xiriirka caadi lagu soo celiyo marka arrintaa waa micnaheedu waxay tahay waa lagu soo hadal qaaday kulankaa isagaana waana laga heshiiyey
macnaheedu waxa weeye wixii khilaafyo jiray oo labada dal dhex maray waxaa lagu heshiiyey in maaragtay maxaa la yihahdaa la iska ilaawo oo lagu soo celiyo maxaa la yihahdaa xiriirka caadi lagu soo celiyo oo arrinta maxkamadduna aysan saameyn xiriirkeena aysan si si negative ama si si dhiba aysan u saameyn sidaas ayaa lagu heshiiyey labada madaxweyne saacado badan bay isla joogeen marka laba saac oo wax kastay ka sheekeysan karaan soomaaliya ku saabsan ama adduunka ku saabsan ama gobolka ku saabsan waxaase kuu sheegay waxaa lag lagu wada heshiiyey iyo waxaa laga wada hadlay iyo iyo go-aanka la gaaray